زال الباس زال الباس زال الباس زال الباس حمدا ربنا الشافي عافانا مليك الناس فهو الحافظ الكافي فهو الحافظ الكافي بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد درسigeenii kow iyo tobnaad ayaan qaadanaynaa insha allahu tacaala wuxuu ka koobnaan doonaa dersigeenii kow iyo tobnaad materials of infusion waxaa la yidhaahdaa qalabka dareeraha loo isticmaala ama faleebooyinka yacni qalabka loo isticmaala ayuu ka bilaabmayaa casharkeena insha allahu tacaala qalabkan loo isticmaalo faleebooyinka wuu fara badan yahay marka inta ugu muhiimsan ayaan kasoo qaadanaynaa waxaa loo baahan yahay haddaad faleebo isticmaalayso inaad hesho kow materialka waxaa ka mid ah bortofaleebo labo waxaa ka mid ah kegalatore saddex waxaa ka mid ah disinfection ama jermis dile haddaan af soomaaliyeyno bortofalebo waxaa la yidhaahdaa faleebada xaraga faleebada ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay kegalatore waxaa loo baahan yahay bahalka faleebada laga adjust gareeyo ama laga saxo dawada socodkeeda iyo mataqaanaa laga kala dhimo saddex disinfection waxaa la yihahda jermis dile waxyaalaha jermiska lagu dilo ama mataqaanaa meesha aad durayso lagu nadiifiyo ayaa la yidhaahdaa afar blaster waxaa la yihahda sharootaa la yihahda sharootaa loo baahan yahay shan tornicate waxaa la yihahdaa xariga lagu xiro qofka markaad xididka ka doonaysid waxaad u baahan tahay inaad ku xirto xarig ayaad u baahan tahay xariga ayaa la yihahdaa waxaa sidoo kale u baahan tahay diblosore diblosore waxaa la yihahdaa midka bahasha laga kontaroolo faleebooyinka laga kontaroolo ee la socodsiiyo marna la gaabiyo marna la yareeyo saas daraaddeed waxaad u baahan tahay qodobadaas inaad mataqaano aada heshid marka ugu horeysa waxaan u tegaynaa marka farsamada xiritaanka faleebada ama technician of infusion set qaabka faleebooyinka ama farsamada loo xiro farsamada loo xiro faleebooyinka kow waxaad soo qaadataa marka ugu horeyso suuf jeermis dile ah oo mari meesha aad dooneyso inaad ku surto faleebada labo waxaad soo qaadataa xariga faleebada oo geli afka faleebada ayadoo ku xiran xagga bukaanka saddex ku wareeji kaykalatooraha adiga oo ku qabanaya far iyo suul ilaa ay biyuhu kaaga soo galaan saddex meelood laba meelood afar si tartiib ah u fur diblosooraha si aad u aariy bixiso faleebada shan soo qaado tornicate oo ku xir gacanta si aad u hesho xidid lix haddii meesha timo ay leedahay ka xiir timaha toddobo soo qaado cirbadda iyo faleebada oo isku xiran adigoo eegaya xididka bukaanka sideed ku dur cirbadda xididka adigoo taxadirayo haddii uu dhiig kuu soo gali waayo gadaal u soo jiid adigoo eegaya mar kastaba xididka bukaanka sagaal haddii uu dhiig kuu soo galo waa sidii la rabay waxaad ugu shubtaa dawada ama aada ugu furtaa faleebada si degan markaas kadibna meesha sharootee toban gacanta waxaad u dhigtaa barkin yar ama wax oo hoos uu ka gashto gacanta si aysan cirbadda u mudin waxaan u gelaynaa tulliinka jirka tulliinka jirka bani aadamka mar waliba oo aad dhaawac tulayso waa inaad ogaataa tulliinka inta loo kala saaro iyo qeybihiisa iyo sida loola dhaqmo dadka la tolaya iyo dariiqa iyo loo tolaya iyo dhammaan xiliyada dumaha la furaya intaba waa inaad ogaataa kow waxaan sheegaynaa tulliinada jirka lagu sameeya bani aadamka inay u kala baxaan ilaa saddex qeybood oo kale ah midka ugu horeeya waa tulliinka gudaha midka labaad waa tulliinka dibadda la tolaya maqaarka dibadda midka saddexaad waa tulliin sigsaag ah oo dibad iyo gudaha intaba ku imaan kara marka intaas waa tulliinka waxaa intaas dheer marka dhaawaca la tolaayo wuxuu u baahan yahay in la ogaado wakti la tolo inuu leeyahay iyo wakti aan la tolin dhaawaca marka lama toli karo haddii uu dhaafo ilaa sideed saacadood ugu badnaan laba iyo toban saacadood sideed iyo laba iyo toban saacadood hadduu dhaawaca dhaafo lama tuli karo sababtoo ah haddii la tolo waxaa imaan kara infection daran ayaa imaanaya maqaarkiyaa kala raysanaya ama caabuga ka dhalanaya saas daraaddeed marka haddii ugu yaraan sideed ugu badnaan laba iyo toban saacadood uu dhaafo dhaawacaas lama toli karo in lala socdaa muhiima insha allahu tacaala dariiqa marka tuliinka loo maro tuliinka waxaa jirta nidaam iyo dariiq loo maro ayaa jirta dariiqaas loo maro marka kow inta aadan shaqada bilaabin ka hor waa inaad ku dhaqdaa gacmahaaga wax jeermis dilo ah sida saabuun antiseptic jeermis dile yacni wax allaal wixii a heli karto antiseptic ah waa inaad gacmahaada ku dhaqdaa kadib gacmaha qallajisaa markaad qallasid kadib waxaad xirataa qodobka labaad gloviska ayaad xirataa isla markaasna waxaad soo qaadataa faashad adigoo qiimeynaya hadba dhaawaca aad la falgali rabtid intuu la egyahay saddex haddii dhaawaca uu yahay madaxa fartaada geli haddii uu tirar jiro lama toli karo sidoo kale haddii uu go-on yahay xidid ama halbowle ha tolin ee u gudbi qeybta qaliinka deg deg ah ama otiga ama operation theaterka afar haddii uu go-on yahay xidid cadaadiis ku samee si dhiiggaas uu u istaago shan marka aad doonayso inaad dhaawac weyn tasho soo qaado cirbad kabaabiso oo ku dur nabarka geesihiisa adigoo ka ilaalinaya inay kaa taabato xidid waayo haddii ay kaa taabato xidid qofka halis ayuu geli karaa lix marka aad shaqada dhammayso waa inaad bukaanka siisaa dawo antibayotic ah waxaa loo baahan yahay bukaanka aad dhaawac aad mataqaanaa ka shaqaysay marka aad shaqada dhammayso waa inaad siisaa dawo antibayotic ah maxaa ka mid ah antibayotigaas waxaa ka mid ah dawooyinka qallajiyaasha ah iyo xanuun baabiyaasha ah waxaa intaa dheer waxaa la siinaya qofkaas cirbad teetana ah sababtoo ah waxaa laga yaabaa dhaawaca soo gaaray inuu yahay nabarka uu ku reebo yacni ama uu fadareeyo ama infection uu ku reebo saasna laga yaabo qofka ay ugu soo kacdo xanuunka la yihahdo ama bakteriyada la yihahdo teetanada insha allahu taala casharkeenii kow iyo tobnaad halkaas ayuu ku ogyahay wajazaakum allahu khayran
طهور ثم ألف طهور عمت رحمة الباري أعادت بهجة وسرور فاضت مثل أنهاري فاضت مثل أنهاري